الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu ramyi jamrat اlcaqabati min badni اlwaadi watakunu makatu can yasaarih wayukabiru maca kuli xasaatin aadaakani baabu bayaani ramyi jamrati اlcaqaba waa ama baabu ramyi jamrati اlcaqabati jamradan jamrat اlcaqaba la ydhaa tuurashadeeda la tuuranayo min badni lwaadi dooxa dhexdiisa laga tuurayo de waa waqtigii hore ayaa inoogaba warramaya ama baabka ubaa dee yahay macni hore iyo si meeshu ay hayd bal taas bu baabkeediiyo macnaa istixbaabka iyo inay habboon tahay markaa jamratulcaqaba la tuuranayo in dooxa dhexdiisa lagaba tuurto wa takunu makatu markaa waqtigaa la tuuranayana waa halka uu joogsanayo ruuxii gananaya ama tuurayay jamrada makatu maka waxay noqon can yasaari xaggiisa bidix minana kolley xag dambena way ka jiraysaa midigna way ka jiri wayukabiru waan u takbiiranayaayo ruuxii isagu jamrada gananaya ama tuurayay dhagxaanta ku tuuraya ama jamaraadka maca kulli xasaatin qururux kastuu tuuraba wuxuu raacinayaa takbiir uu allahu akbar yidhaaho markaasuu tuuranaya taas buu baabkeediya bal xadiidku haddii a la yidhaha insha allahu tacaala waa inoo iman doonaa waa xadiid iyo duruqdii baa inooguba iman doonta oo caddayn doonta un rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markii uu tuuranayay maalintii ciidda jamratulcaqaba halkii uu taagnaa bal mowqifkiisaas walow dee imaka wixii oo dhami ay iswada bedeleen laftiga jamra horta asalka hore jamra kolley culimadu macnahan ishtiqaaqiisu yahay ama lafdigan aljamra laga soo qaatay aqwaal baa jirta iyo khilaafkood oo barhkood waxay yidhaaheen lafdigan aljamra xagga luqada carbeed waa alxasaadba wuxuu la mid yahay waa quruuraxa ayaa jamro la yidhaahaa ee jimaarna waa jamaci waxaana markaa jamrada meeshan dee la tuuranayo jamro loogu magacaabay haddii dee asalka jamradu alxasaad yahay waa liannaha almaxal aladii yurmaa bidalik waa meeshii jamra ama qururuxan lagu tuurayey ayay tahay oo markaa waxay noqonaysaa un shaygii oo lagu magacaabay bismi maa yaxullu fiihi weeye waxaan dhexdiisa ku dhacaya magacii uu lahaabaa shaygii ama makaankii iyo mawdicii la siiyey bal waa haddaan idhaahno waa alxasaad lafdigan aljamra barkood waxay yidhaaheen iyaga lafdigan aljamra asalkiisa hore waxa uu yahay atajamur oo bimacnaa tajamuca halka laga soo qaatiyo ishtiqaaqiis waa ururka ama waxay ururaan ama meel la isugu tagayo tajamuca tajamur la yidhaah bay yidhaaheen oo waxaa luqada la yidhaah tajamara alqowmu ida ijtamacuu macnaa qowmkii way urureen marka ay isu yimaadaan oo kale waa la yidhaahaa oo markay barhkoodba barh kale u yimaado jamarahum lamruna arrinkiibaa kulmiyey macnaa waa hawl iyo wax kuba yimi baa u baahiyey inay isu yimaadaan oy kulmaan taas oo kale haddii la yidhaha jamara shay-ana bimacnaa jamacahu buu noqon oo sida dee jamara aljeysha oo kale iyo ciidankiibuu ururiyey marka lafdiga asalkiisu waa macnahan tajamuc halkana ishtiqaaqu haddii aan macnaha ku soconno muxuu noqonayaa dee dadkii xujaajta ahaabaa halkan isugu imanaya iyagoo tuuranaya ijtimaacan xajiijta ayaa markaa loogu magacaabay meeshan magacan ah tajamu dee asalkiisu yahay atajamur ama atajamuc bal taasna way dhahan kolley intaa wax ka faahfaahsan iyo weliba waxyaalo kaleo barhkood yidhaaheen ishtiqaaqiisa ah oo sida in matalan taas kolley malaa aada waxa ugu fiican oo umuuraha caddaynteediyo luqada carbeed ee kuba timi ee shawaahid iyo wixii shecir jawaanibtaa kuba yimi iyo waxyaalahaas imaamkan shanqidi la yidhaaho kitaabkiisan tafsiirka ee adwaa lbayaan suurat lxaj waa dee mujalad dhan kolleyna waadin fi nnaasi bilxaji aayaddaa markuu qabanayo axkaamta xajka oo dhan ba uu soo wada arooriyaa barhkoodna gaar uba madbuceeye haddaba markuu halkaa ka hadlaya jamrada iyo axkaamteeda inta aanu ramigii axkaamtiisa bilaabin buu umuuraha ku tacalluqsan lafdigan aljamra iyo asalku wuxuu yahay iyo ishtiqaaqiisa iyo wixii kuba yimi iyo ayuu dheer dheereeyaa tani waa khulaaso yaroo koobanoo kolley isaga asal uu yahay ee bal waxaan leeyahay waa arrin mudan kolley kitaabkuba waa kitaab iska mufiida walow aanu dee tafsiir dhan ahayn oo laga yaabaa inuu dee aayaad qaar unbuu ku gaabsoonaya aayaadka aayaad kale ay caddaynayeen masaaisha axkaamta marku hadlayana uu dheereeyaa luqadana aad buu ugu fiican yahiyo usuulba oo isaga imaam jaanibkaa kuba ahaa ee bal waxaan leeyahay jaanibkaas iyo macaanida ay kuba timaado iyo xaggii luqadiiyo waxyaalaha bal kitaabkaasi ama meeshaan diin tilmaamay muhim bay tahay taasi iyadu waa mid xagga jamratulcaqabana kolley jamradan jamratulcaqaba waa halkii rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kula mubaayacoday ansaar ee uu kula kulmay hijrada horteeda ee ugu dambeyn baycadii uu rasuulka ilaah iyo saxaabaduba ay kuga hijroodeen ee kaba dhacday halkaasuu kula kulmay ayaamahan dadku ay mino joogayaan asalkeeda horena meeshu waxay ahayd buur bay ahayd halkan la tuuranayaana dhinaceeda ama caqabadan ay kuba sugnayd markaa dee buur hadday ahaydna waxa weeyaana waxaa mari jiray doox baa dhinaceeda mari jiray iyaduna buur bay ahayd markaasaa waktigaa horena kolley jihaadka qaar un baa laga tuuran karayo jihaadan kale buurta ay kagaba taalo ay buurtu ka saarantay dee dusha buurta in laga soo fuulo mooye cidi kamay soo tuuri kari jirin laakiin markii dambe way soo dhawaatay ba arrimuhu malaa qabla sitiina sana waxaan lixdan sanood kaba badnayn ayaa buurtii meeshii caqabadan loo idaafeeyey baa laga saaray ee kolley dooxina waa la buuxiyey waxay noqotay un sida jimaarta kaleba ama jamaraadka kale ay ahaayeen meel dhinac kastaba laga tuuran karo oo dee san imika ay tahay oo kolley iyaduna maraaxil soo qaadatay oo dee ugu dambeyn dhowr sanadood unbaaba imika habkan dambe u dhisantay waa imika sanadahan dambe markii horena inta ninka yar bay ahayd oo xawd kan ay leedahay balehe laakiin intan aada ugaba kooban bal waxaan leenahay waxaan loo idaafeeyey buur bay ahayd caqabadani ay kuba taalay oo iyaduna ay darafteeda kuba sugnayd markaa rasuulka ilaahayna xaggaa waadiga iyo halkii dooxu ka marayey buu ka joogsaday waanan arki doonaa si bal halkaasi say u noqonayso tilmaanta ay noqonayso xadiiskan kuba arki doonaayo taas bay ahayd jamradan caqabana iyadu mino xaddeeday ku taallaa macnaa waa xuduudda mina wixii iyada ka baxsan ee dhaafsani mino ma aha asal ahaan wixii iyada xagga mino ka xiga ayaa mino ah marka iyadu mino ka mid ma aha ee laakiin xaddeeday ku taallaa oo taasoo sidaa daraaddeed dee marka aan duruuf iyo daruura keenin mabiidkii marka ay noqoto iyada iyo waxaa xagga maka ka xiga ama jihada kale kaba xigeen mine kaba xigin mina way kaba baxsayiin oo mabiidkii ma noqonayso taas oo bal taas bay tahay waa xadda mina oo bal matalan dee maalinta ciid oo keliya maalinta ciidana keligeed baa la tuurtaa wakti barqaana waa la tuurtaa waxay meelaha kale kagaba duwantay bal markaa xadiidkaan arki doonaa iyo kayfiyadan uu inoo tilmaamayo xadaثna abubakr bn abi shaybata وabu kuraybi qaala xadaثna abu mucaawiyaةa can ilacmashi can ibrahima can cabdالرaحman bni yaziid qaala anahu qaal cabdالرaحman bni yaziid anakhaci ayaa wuxuu yihi oo casharkii xalayna inooguba sugnaadee marar badanoo horena aan soo aragnay asad ibnu yaziid walaalkii ibraahimkana abtigii qaala wuxuu yidhi rama waanu la socdaye xalayna waataynu soo maray dee inay xajkoodii waa kii musdelifaye noogaba soo warramaya cabdullahi ibnu mascuudiye rama uu tuurtay cabdullaahi ibnu mascuudin jamrata alcaqabati jamrada caqaba min badni alwaadi dooxa dhexdiisu intuu joogsaday buu ka tuurtay isagoo jamradii tuuraya bisabci xasayaatin toddoba quruuruxna ama toddoba dhagaxoo yaryarna mid mid buu ugu tuuray yukabiru xaal uu takbiiranayo maca kulli xasaatin quruurux kastoo uu tuurayeyba ama dhagaxa yaree uu tuurayuu ku tuurayay mowdican jamradabana wuxuu raacinayay takbiir oo waxa weeyaan uu takbiiranayay taas buhi qaala cabdiraxmaan ibnu yaziid baa yidhi faqiila lahu cabdullaahi ibnu mascuud baa waxaa lagu yidhi ina unaasan dad ayaa yarmuunahaa tuurata oo jamradan tuuraya oo garanaya min fawqihaa xaggeeda sare malaa buurta intay fulaan bay dusha ka soo tuurayaan faqaala cabdullaahi bnu mascuudin baa wuxuu yihi haada waa halkan aan joogo waa halka aan kaba tuuranayo waa meesha badnulwaadi waladii laa ilaaha gayruh ilaah baan ku dhaartay isaga un mooye ilaah kale aanu jirin be maqaamuladii kii meeshiisii weeye iyo makaankii uu joogsaday aladi unzilat la dejiyey calayhi korkiisa suuratu lbaqara suuratu lbaqaro dee axkaamta xajka inteeda badani ay kuga sugan yihiin yaan axkaamta rabyigu kuba sugnaaninba taas lagu soo dejiyey waa halkii uu joogsaday isagaana ficilkiisa iyo qowlkiisa dadka ugu caddaynaya xajka iyo sida loolaba imanayo xajkii layna amray waana kaa lahaa lita'khuduu canii manaasikakum sida inoo dambaysa bal markaa rasuulka ilaahay halku ka tuurtay halkan weeye taas buu yidhi bal xadiidka duruqdiisan horta wadayna intaynaana waa masaa-isha inoogu sugan aynaan kusoo noqon waayo barhkood baa waxyaala inoo sii siyaadin doona وxdثnا من jاب بن الحاrث التmيمي qال أخبرnا بن msيr عن الأعمشh qال أنه qاaل أعmش ba wuxuu yihi سمعت الحجاaج بنa يوسف يquل حجاaج بن يوسف baan mqلay xaal ku qowlayo حجاaج بن يوسف waa ninkii ظاaلمka المبيr ee dee isagu cراaq muddo dheer waali kaba ahaa kolay mudana xijaaزiyo ilaa intii ibnu zubayr laga qaadayey ee laga dilayeyna waa isaga ayaa joogo ciidankaa isagaaba watay ciraaqna markii dambea loo soo diray shan iyo toddobaatankii hijiradaba malaa sano dabadeedba waa loo soo diray ilaa labaatan sannadoodna isagoo dad badan dhibay dhib badan gaadhsiiyey ayuu joogay ciraaq ilaa shan iyo sagaashankii hijirada uu kaba dhimanayay arrinkan imika uu leeyahay xajaajarta riwaadii kitaabkeenna ka mid maaha isaguna uma jeedo acmash inuu isagu ka warinayo ninkanoo ninkani riwaayo ehelba uma aha ee wuxuu u jeedaa un bal qisadiisan iyo hadalkan isaga ka dhacay iyo khada-iisa meesha kuba sugan oo ah dee saxaabigan jaliilka ibnu mascuud oo halkan marjicba ah saxaabada raggii ugu aqoon badnaa fiqhi ahaan iyo qur-aan ahaan iyo jaanibkaasba ahaa sunno ahaanba ahaa ayaa qowlkiisan iyo waxaan uu yihi radintii ay ugaba sugan tahay wixii kaba sugnaaday markaa qisadii unbuu soo naqlinayaa si bal hadalkiisaasi inaanu muctabar ahayn ee uu khada yahay oo cid halkan la ictimaadsado loo laabmo dee wax ka duwani ay taa kaba sugan tahay taa inuu ku caddeeye maaha waa wax isagoo mimber ku taagan uu kaba maqlay uun waana tan dee ibraahim ibnu khaciya ay kuba radeeyaan arrinku kaa weeye maaha riwaayo xaafid xajar baa hadaladiisii taasi سمعت الحجاج بن يوسف يقول والحال هو يخطب على المنبر ألفوا isugeeyo oo alqur'aana qur'aanka kamaa alafahu jibriilu si jibriil u tartiibiyey si qur'aanka uu isugu geeyey taa isugu geeya oo maxay dhahaaba الsuuraة اlatii yudkaru fiiha الbaqara ha odhanina albaqara suuraة الbaqare dhaha الsuuraة اlatii yudkaru fiiha الbaqara والsuuraة اlatii yudkaru fiiha النisaaء wasuuraة alatii yudkaru fiiha aalu cimraan taa dhahe ha odhanina suuraة اlbaqara iyo suuraة الnisaa iyo suuratu aali cimraan ha odhanine dhaha suuradda dikrigeeda ee taa lagu sheegay baqarada iyo dumarka iyo aalu cimraan iyo lagu sheegay saa dhaha taas buu yihi mimbar buu kaba yihi waana maqlay acmash baana maqlay isagoo hadalladaa leh kollayna horeynu mala masaladan inoogu soo yar noqnoqotay aynu usoo marayna xataa isaga maahay qolooyin salafkii ama taabiciintii ka mid ahaayo odhanaya yaan la odhanin suuratu lbaqara iyo taasi ha la yidhaahaa asuuratu alatii yudkaru fiiha albaqara qur-aankii baan kusoo maray meelo kale qowlkaasna inaanu sawaab ahayn baan soo ogaano dee rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ayaa mawaaqic iyo meelo kala duwan axaadiidiisa ay noogu sugantay isagoo suuratu lbaqara iyo keyrkeedba yidhi sida xadiid aynu soo maray oo ruuxa habeen aqriya labada aayadood ee fii aakhiri suurati lbaqara kafataahu xadiidkaa saxiixayn oo kale waa rasuulka ilaahay hadalkii taasi markaa inaanay wax ba'siyo ku sugani jirin waynu soo ogaanay waana masalo dee kollay sharaxana kusoo noqnoqonaysay radinteedii iyo bal markay munaasaba timaadaba iyadoo suuraddii laba rasuulka ilaahina axaadiis kala duwan baa inoogaba sugan marka hadalkiisan ictibaar ma laha ee isaga wuxuu inoo soo noqonayaa wixii uu isaga kaba maqlay xagga taaliifkan uu sheegayaana waxaaba uu leeyahay in haddii uu xagga marka la eega aayada ujeedo sax oo tartiibtii aayaadku waa tawqiif iyo waana si jibriil inooguba keenay lakiin daahirku waa san suuradiisu u xigaan walow ali cimraan iyo nise uu kala horreysiiyey kollayna isagu musxafkii cuhmaan ee cuhmaan iyadu khaasatan reer bani umaya o dhan iyo isagoo dawladdoodii kaba mid ah aad bay ugaba dambeeyeen oo musxafkiisii si u tartiibsadaa kollay ma khilaafahayn oo sidna may ahayn waa sida musxafkeenu inooguba tartiibsan yahay laakiin barhkood ay kuba xambaareen waa xagga aayaadki waana tawqiifi taasi xagga suuradaha dee barhkood ba idha waa ijtihaadi walow iyaduna ay daahir tahay kollay fi lmucdam ama fi ljumla iyaduba inay tawqiif tahay qaala amash ba wuxuu uhi falaqitu ibrahima ibrahim nahaci baan la kulmay faakbartu biqowli hadalkii uu yidhi xajaaj ayaan u sheegay fasabahu uu caayay waa inkaar uu tan ku inkirayo waqaala wuxuu yidhi xadaanii cabdالرaحmaan بn yaziida ii waramayo anahu kana maca cabdالlahi bni mascuudi cabdالlahi bni mascuud inuu laba socday faataa cabdالlaahi wuxuu yimi jamraة اcaqabati jamrada jamraة اcaqaba la yidhaaho fastabdna اwaadiya ay ataa badna اwaadi wey waadigii iyo dooxii buu dhex galay oo xaggii bartankii ama dhexdii waadiga ayuu yimi istabdana manaa waa dakla badnahu weeyaan adugu xaggii dooxii ayuu joogsaday dooxa dhexdiisii fastacradahaa macnaa ataaha min jaanibihaa cardan weeye suu ibn lasir yidhaaho manaa jamradii dee markuu dhinacaas kaba maray xaggii dooxa khaasatanna waa xaggu kaba yimi markii uu kaba yimi musdalife iyo minada kale uu soo dhex maray jihadii uu kaga yimi oo dooxuna kaba yaale istacradahaa macnaa ataaha cardan jamradii buu dhinaceedii si gudub ayuu ugaba yimi ama cardi ahaan buu ugu yimi iyadii uga soo qastay weeye waa halkuu ka joogsaday un faramaaha jamradii buu tuurtay min badni اlwaadi waadiga dhexdiisii buu kasoo tuurtay bisabci xasayaatin toddoba qururux buu kusoo tuuray mid mid ah yukabiru xaal uu takbiiranayo maca kuli xasaatin qururux kastaba maci qaala wuxuu uhi faqultu waxaa hi ya abaa cabdiraxmaan waa ku yadi cabdillaahi bni mascuud ina annaasa waa dadka qaarkood yarmuunaha way tuuranayaan min fawqiha xaggeeda sare waa dusha sare mala buurta intay u baxaan bay kusoo halkaa kasoo tuurtaan faqaala wuxuu uhi haadaa kani waa maqaamkan aan joogo iyo meeshani halkaa aan joogsaday wاladii laa ilaaha غayru maqaamu ladii unzilat calayhi suuraة اbaqara suuraة اlbaqara halkii lagu soo kii lagu soo dejiyey meeshii uu joogsaday wey imaka bal hadalka xajaaj halkan baa radin u ah oo saxaabigan jaliilka ah rasuulki ilaahay dadkii laazimay ah soxbadiisna ee qadiimka ahayd qur-aankana dee dadkii ugu macrifo badnaa saxaabadii rasuulkaba kaba mid ahaa cilmigana saas oo kale waa kan yidhi suurat lbaqara yidhi muu odhan asuuratu alatii yudkaru fiiha albaqara qowlkiisaana halkan cumdo ah ee xajaaj ibnu yuusuf qowlkiisu ictibaar ma laha waa khada weeye waa la odhanaya wax maanicoo ku suganna ma jirto rasuulki ilaahay baaba yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh o ee meelo kala duwan suurat albaqara iyo suuratu ali cimraan iyo saas ugu dhawaaqay ama bay yidhi marka arrinku waa radintaas bal masalada xagga ramyiga waa tay baabku inoo baabaysnaaye hadalkan keenay ee xukumkan kale in laynoo caddeeyo waa jaanibkaa radinta ee xajaaj welina duruqdii xadiidka waxba inoo dambeeyaan waxadaanii yacquub bn dawraqiy oo qaale xadaana bn abi zaaidata waa yaxya bnu zakariya bn abi zaaida in hore usoo aragnay waxadaana bn abi cumar qaale xadaana sufyaanu kilaahumaa can ilacmash macnaa ibn abi zaa-ida iyo sufyaan ibnu cuyeyna labadooduba acmash bay ka wariyeen qaala isagoo yidhi samictu lxajaaja yaquulu laa taquluu suurata albaqarati ha odhanina suurat lbaqara ee dhaha asuuratu alatii yudkaru fiiha alqur'aan waqtasaa waxay dabagaleen oy dee dariiqiisii mareen raad gureen damiirkan iqtasaa aliftan tasniyadna waxay ku dhacaysaa ibnu abi zaa-ida iyo sufyaan labadan weeyaan ayaa xadiidka warinaya o acmash kaba warinayay alxadiid xadiidkii imaka aynu kaba soo baxnay ee matnigii dheeraa ayay isagina raaceen oo sidii unbay alfaadiisii oo kale ay laba yimaadeen bimithli xadiidi ibni musirin xadiidkii ibni musir cali ibni musir acmash kaba wariyey mid laba mida imakaan kaba soo baxnay waa dariiqii hore un macnaa inta yaray ku kala dunaayeen waa cibaaradan un laa taqulu suurat albaqara inta kale waa xadiidkii aynu soo maray وxadثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadثna غndr عan شhuعبة x وxadثna محamed بن المثنى وبن بشhاar qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة عن الحkم عن إbrاhيم عن cabdالرحمن بن يزيد أنه cabdالرحمن xaj waa xajay maعa cabdاللahi cabdاللahi بن مسعوud ayuu xaj dee la raفiiqay oo dee waa نicm الرaفيiq isagoo xajkii waa nicmo weyn ama furso weyn oo dee uu helay iyo nicmo weyn oo ilaahay ugu nicmeeyey ninka caalimka inuu laba socday xajkiisii qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan baa odhanaya oo markay soo gaadheen subaxdii ciidda jamrat اlcaqaba faramaa wuxuu tuurtay aljamrata jamradii bisabci xasayaatin wajacala albeyta intan baa inoo ziyaadaha kacbadii waa dee maka markaas in ayuu ku dhex yaalaye can yasaarihi xaggiisa bidix ayuu ka dhigay wa minan minana can yamiinihi xaggiisa midig dee waxaanu u jeestay jamradii wa qaala waxaanuu yidhi haadaa maqaamu aladii unzilat calayhi suurat اlbaqara halkan aan ka tuuranayaa ee aan taagnay maanta waa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ee suurat lbaqara ay kus lagu soo dejiyey meesha kollayna casharkii kan ka horreeyay nooguma sugnayd suurat lbaqara isagoo soo qaaday oo yidhi waxaan maqlay kii suurat lbaqara lagu soo dejiyey isagoo halkan talbiyeysanaya habeenkii subaxdii adigu musdelifa subaxdeedii waana tii aan soo sheegnay waxa uu suuratulbaqara gaar ahaan ugu xuso halkii macnihii unbaa inoo imanaya aan halkaas soo nidhi waa halkii uu joogsaday bal xadiidka weli waa inoo socdaa duruqdiisii baa wax inooga socdaan xadiidkan un baanu baabku ku dhammaanaya وxdثna عbayd الله بن معاad qال xdثna abي qال xdثna شhuعبة بhda الاسناaد غayr أنه qال wuxu uhi فلma أtىa جمرة الcqبة جمرة الcqبة markii uu soo gaadhay ayuu rmha بسبع xasayaatin taasay noqon وxdثna aبوبكر بن أbي شhaybةa qال xdثna أبوالمحayاaتi waa nin imika inoogu horeyso أبوالمحayاaت waa kunyadii ee magaciisa inoo dambeeyo waaba kanxa وxdثna yaحyى بن yaحyى وlفظ lh qال أخbarna yaحyى بن yaعlى abوالمحayاaت waa ninkan maxaa la yidhaha yaحyى بن yaحyى kunyadiisana abوالمحayاaت waa kunyadee malaa naadir ba ama cidaani la wadaagsan koley waa yaحyى بن yaحyى بن xrmlta التaymiي الكوفiye waa nin ثiq ah oo سفyaan iبن cuyeyniya طabqadiisii ah bal dee geerida waxoogaa yarbu ka horeynaya lakiin سfyaan iyo ragga waa saamino kuwa xaafi بن xajar kaba cabiro ama atbaacu taabiciintii dhexe kuwana way ka waaweyn kuwana way ka yaryar yihiinba kitaabkeenana xadiidkan buu ku leeyahe laakiin waa nin hiqaar ninkaas ayuu ka warinaya can salamata bni kuhaylin can cabdiraxmaan ibni yaziida qaala qiila licabdillaahi waxaa lagu yihi ina annaasa dad baa yarmuuna aljamrata jamrada tuuranaya min fawq alcaqaba meeshan jeerta ay caqabadan be ay ku taalo ayay dusheeda intay usoo baxaan bay halkaa kasoo tuuranayaan qaala farmaha cabdullaahi min badni waadi cabdullaahi wuxuu jamradii ka tuurtay dooxa dhexdiisii uma qaala min haahunaa halkan waladii laa ilaaha gayruha ayuu ramaha aladii unzilat caleyhi suurat lbaqara suurat lbaqara lagu soo dejiyey uu kaba tuurtay bal baabkii hore intan baa xadiidkan iyo duruqdiisii inoogu dhammaaday kolley umuuro kala duwana baabka ama axaadiistan way inoogu sugantay haddaad midhan wixii dee ina khuseynaya ka soo qaadano iyada xajaaj iyo hadalkiisan iyo taa waynu soo horreysiinay jamrad iyo ishtiqaaqeedna waa ta aan muqadimoba kaba dhiganay ee jamrat alcaqaba inay manaasigta xajka ka mid tahay oo la tuuranayo maalinta yowmunaxri xadiidka way ku sugantahy waana wax lagu ijmaacsan yahay waana dee waajib maalintaa keligeed baa la tuurtaa san hore usoo marayna asbaabtii taxallulka xajka xajka marka laga taxallulayo asbaabihii lagu taxalluli jiray ayay mid ka mida tahay waa iyada iyo dawaafka iyo xalqiga ama taqsiirka saddexaasba weeyaane bal markaa horta iyadu waa waajib weeye waxaana halkan sharaxay uguba sugan hadduu ruuxu ay dhaaftaba jamratulcaqaba tuurashadeedi hadduu subaxdii aanu tuuran galabtii buu tuuran habeenkii waa tuuran karaa maalintii dambuu tuuran ee laakiin bal hadday dhacdabo ayaamu tashriiqina ay saa ku baxaan waajib buu kaba tegay xajki waa saxiixa laakiin dembaa meeshii kaba imanaya taasba weeye arrinta kale xadiidka inooguba suganna waxaan lagu tuurayaa waa toddoba xasa ama toddoba quruurux kolley qadarka horena waan usoo marray waana inoo dambeeyaa baab toddobadna waa lagu ijmaacsayo ujeeddadu wax ka badanna laguma tuurayo wax ka yarna laguma tuurayo bacda salafna haddii lix iyo hadduu ku tuura ba'si ma laha kolley dee nusuustii iyo axaadiisan aanayne rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh siduu tuurtay ah waxay keenaysaa taa wax ka duwan oo ah toddoba in laguma tuurto welibana cibaaradan yukabir maca kulli xasaatin waxay noo keenaysaa hadduu toddobadii israaciyu mar keliya ku wada tuuro mid baa laga soo qaadi waa inay toddobadaa tartiibs kala horeeya ee mid mid uu tuuraya ay noqoto xagga takbiirtana iyadana in la takbiiranayo maca kuli xasaad kolley waa itifaaqee culimadee laakiin jaanib kalena way ku ijmaacsan yihiin oo ah hadduu ruuxu uu tuurto uun inna aanu takbiiran inaanay waxba ka laazimahayn waana dee masale ijmaac ama itifaaq ay noo soo naqliyaan ujeeddadu asalku waa tuuritaankan takbiirtuna waa shaygan kalee jidaysan ee la socdo waa ilaahay baa lagu weyneynaya bal dee si rasuulku yihi jamaraadkan la tuuranayo iyo dawaafkan iyo sacyigan waxaa laynoogu jideeyey inaan ilaahay xusno ayaa laynoogu jideeyo takbiirta waa xuski laakiin haddii u takbiirtii kaba tago kol hadduu xasayaadkii ama uu tuuranayay uu dhameeyey bal taasi waxa weeyaan waa guud ahaanba ijmaacooda in dee ramigiisii uu ansaxayo halkan wax ka laazimayaana aanay jirin arrinta kale xadiidka inoogu soo noqnoqotay waa halka laga tuuranayo maalinta jamratulcaqaba imaka waxaan idhi dhulkii waa la isku simay bal waa la hadheeyey waa dhulkaas kalaba sarreeya dabaqaadka ka dhigay oo kolbaa maad hoosta ka tuuran labaad saddexaad ilaa afraad iyo ad haddaad doonto dee kolbaad halkaa tegayso waktigaa hore jabradani siaan marka horeba sheegay buur dhinaceed bay ku taalay buur dhinaceed bay ahayd waana tan looti waana halkii rasuulka ilaahay beecaadkiisii ay kaba dhaceen ansaareed oo caqabadani dee buur buurtuna may weyneyn malaa marka hore waanay soo dhawaataa la yidhahyo dee qabla sitiina sana waa buur jirtay bay ahaydba taas markaa marka uu ruuxu yimaado dee dhulkiina kol hadduu buura yahay dooxna meesha waa marayay waa dhulkaa buraha dooxna markaa ruuxu markuu xagga mino ka yimaado musdalifo iyo dee mino ina minana xaggaasa imika kaba xigtaa oo xaggii januub buu kaba imanaya iyadii markaa hortiisay noqonaysaa dooxani markaa wuxuu noqonayay kollay iyado xagga shimaal bay kaba xigtay sida dee marka imaka ay xadaynayaan isaguna xaggan januub buu kaba marayay halkan markaa ruuxu hadduu dooxa dhexdiisa tuurto markaa beydkii ama maki dhexday ka qabanaysay waayo iyadiiba shimaal ka xigta ama wejigiisana xagga waqooyi u jeedo ina buurtii baa ka horeysa markaa dusha ma fuuli karayn de dadkaa iskalifayo kolkol fuulaya mooye jihaadha kale lagama soo tuuranayn in dusha fuula mooye lagama soo tuuran ahayn ee jihaadka kalea laga tuuran karayay markaa marka uu yimaado iyadii uu qaabilo kolley dhinacii uu kaba yimi dhabarkiisuu noqonaya oo xaggaa januub buu noqon iyadiina waa kan ujeesto xaggii shimaal bay kaba xigtay waktiga maki markaa waxay ka xigaysaa bidx bay kaba xigaysaa waayo xaggii bare bay kaga taalaa jamradii waana jamratulcaqaba dee midigtiisiina kolley wax imina kaba mid ah iyo dhabarkiisiibay mini kaba xigtaa halkaas buu saxaabigani tilmaamay rasuulka ilahi inuu joogsaday kolley xadiidta qaarkoodna geed agtii meesha geed kuba sugnaa saxaabo kala duwan ay kaba tuuran jireen hoosteeda iyabaa jirto geedkii dee waktiyadaa hore waa geed kuba sugnaay laakiin dooxaya waxani way soo dhawaadeen imaka markii dhulkii la wada simay ee ruuxu hadduu jihadii waata ugu mudan kaba joogsanaya bal tilmaantaa leh waaba sax weliba hadday u suurto gelaysa weeye jihadu sidaas oo kale habkan imaka ay u dhisan tahay laakiin waa mudane geesi uu kaba tuuraba way u badnaantay waa laga yaaba waktiyadaa la suuriyey ee buurta un la suuriyey khilaafyimo culimada qaarkood niqaash oo jihaada markii hore aan dee ruuxa aanay u suurtogelayna buurtu kaga taalay ma laga tuuran karaa inay rasuulka ilaahi ficilkiisa iyo wixii suurtogelayay may ahayn mise lagama tuuran kare bal laakiin waa tan kitaabka ay noogaba sugan tahay jiha kastoo uu ruuxu kaba tuurto haddii iyadii midigtiisa ka dhigaya hadduu bidixiisa ka dhigaya hadduu xag sare kasoo tuurto ee waktigeedna xag sare ma jirtee waa dhinacyada un bay noqonaysa ama xaggeeda hoose de haddaan la eegeysan dabaqaadkan imika ay yihiin ama adigu waa kol haddii ramyigii dhacay waa ramyi saxiixuu noqon waanu ansaxayaa arrinkani waxa weeye halkii rasuulka ilaahay joogsaday waa halka mudan bal jihaadna kolley saas ayay noqonaysaa iyo saase ba matalan tilmaantan uu inoo tilmaamaya laakiin imaka wixii aasaartii oo dhami ee jamro unsa jamaraadka kale lamida mooyaan oo kuwa kalean iyagu buur saarayn oo jamaraadsan hareeraa laga wada tuuran karaya waktigaa horeba ahaayeen waxay noqonaysaa ayun bay laba mid noqotee laakiin caqaba iyo waxaan iyo waa magac hadhay un oo wax hore kaba hadhay weeye intaas weeye inta bal masalan axaadiisa noogaba sugan weli axkaamtii ramyiguna way noo socotaa laba tan baabu istixbaabi ramyi jamrat lcaqabati yowma naxri raakiban waa waktiyadii dee halkaa rukuub lagu geli karayay ruuxuu musalifuu ka yimi isagoo neefkiisii geel ahaa ama dameerkiisii ama gaadiskiisii kala fuusha buu imanayay dee kolkolle markaan cidhiidhi badan jirin sidaasuu toos ugu tegayay isagoo dhaadhicin oo de waxaabay yidhaahaan mar sida hore aroonayd ama arrintu ayd in markaaba toos loo tago iyadoon manzil iyo wax lagu baydhin bal markaa marka isagoo raaxiladiisii watuu soo gaadhaya rasuulka ilaahina waa suu yeelay waktiyo ka dambaysayna waa umuurihii suurtogelayay imaka se dee waxyaalahaas in socod lagu tago un mooyaane wax rukuub iyo waxyaalahaasi ma jiraan waktiyadaa hore ahayd markaas waxaa rasuulka ilaahay baa maalintaas waa maalinta maalmaha dambe rasuulka ilaahay dee khaasatan maalintii nafru thani mooyaane labadii cisho kale uu lugeynayay tegidiisi iyo laabankiisiiba waana taa ay dhahaan waa sunne oo saasaa mudan tanna uu fuushanaa maalintii uu baxayu dee kolley markii intii ugu dambaysay uu tuurtay uu dhaqaaqaya xataa salaadiina kumabuu tukan duhure wuxuu ku tukaday muxasab duhurkie isagoo daabadii ama raaxiladiisii fuushan buu tuurto maalintaasna sidaasay hayde bal waa umuuro dee dhacay culimadna waktigaa ay ka dhigeen inuu sida mudan yahay rukuubku waktigaa iyadoo rasuulka ilaahi ficilkiisa la eegayo imakasta waa wixii suurtogelayey ee muhimku in la ilaaliyo un asal ficliba weeye bal haddaba taas tuurashadeeda raakiban wa bayaani qowlihi salى اllahu alيه waslm litaakhuduu manaasikakum rasuulka ilaahi qowlkiisii maalinta ay yihi litaakhuduu manaasikakum cadayntiisii xdثna إسحاq بن إبراhيم وعلي بن khشhrم جميعا عن عيسى بن يuنس qال بن khشhrم أخبرna عيسى عن بن jurayج قال أخبرنيi أbو الزبير أنه سمعa جابرا يقول جابر buu mqلay أbو الزبير xaalu ku qowliya جابر رأيت waxaan arkay النبي صلى الله عليه وسلم oo yrmي tuugananaya ama tuurayo oo عalىa raaxilatihi raaxiladiisii isagoo korkeeda kuba sugan yومa النحri maalintii yوم النحri yوم النحr waana جمرة الcqبun baa maalintaa la tuurtaa ee rasuulka ilaahay wkti barqاana uu tuurtay maalmaha ka dambeeya oo baعda zawاl sida inoo dambaysa haddaba isagoo tuuraya isagoo raaxiladiisii ku markaa saaran وayqul xaalu ku qowlayo لتأخdوu منaaسككم laamtu waa laam الأmr waanay laamkaa laamulmr markuu ficilkaa mudaaric gelayo ee waxa badan in kaybo la isticmaalo liyunfiq duu sacati min sacatihi iyo walyadawafuu bilbayt اlcaqiiq iyo lakiin khidaab oo kale lita'kud iyo litadhab iyo siiqadii kale ayaaba lagaga markaa ruuxa ka kaafinayso ma badna lakiin tan waa imaka laamtan tacliil kama dhigayna siday badkood barhkood kaba dhigeen waa laamulmri baan kaba dhigayna waayo xadiidkan duruqdiisa qaarkood qolooyin kale ay soo saareen ayaa halkan bedelkeeda khuduu canii manaasikakum ficil amar oo sariixa ayaaba kuba sugnaa litaakhuduu qaata manaasikakum waa bal camaladiinan xajka sida u gudanaysaan iyo manaasigtiina qaata oo iga qaata fainii anigu laa adri ma ogi lacali waxaa lagama yaabaa laa axuju inaanan soo xajin bacda xajati hadihi xajkayga dabadi inaanan halkan dib ugu soo noqon oonan sooga xajin baa la arkaaye imika ay arkaysaan imika waxaan la imanaya waxaan ku hadlaya a ogaan kartaan fursadan ka faa'iidaysto xifdiya oo dabdiya waxa ay igu arkaysaan xajkii laydin amray bayaankii iyo caddayntii tan weeyaane saasuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maalinta ayuu yidhi bal xadiidka ta inoogu sugan waxa weeye horta xaggan rukuubkii waxaan leenahay si u suurtogala weeye waana maanta mashi wax kale maba suurtogelayo bal masalan oo markaa masalada rukuub iyo tan iyo waxyaalahan waxaan filaya waan iskaba dhigaynaa waqtigeedan ta inoo suurtogelayso baaban eegaynaa si allaftii uu ruuxu ku tuurtana ama isagoo raakiba ama maashiyana waa lagu ijmaacsan yahay ruuxa inay kaba gudayso kol haddii wixii uu tuurayay meeshii lagu tuurayay uu ku dhaco ee toddobadii xabadoodna midmidkii uuba tuuro taasba weeye waktigeediina la tuurayayna meeshii uu tuurto intaa weeye ama kayfiyadiisa kale waxba imaka taasi waa si uu tuurta ee u suurta gashaaba shay jaa-isa wey cibaaradan lita'khuduu manaasikakumna wuxuu imaamku kuba fasirayaa macnuhu waxa weeye umuurtan aan la imi xajkaygan eeg wax alla wixii aan la imi xajkaygan ee ama aqwaal ah ama afcaal ah ama hay-ada wax alla waxaan la imiba hiya umuur اlxaji wa sifatu waa xajka umuurtiisi iyo sifadiisii xajkii laydin faray umuurtiisii bay wax alla waxaan la imanayo waxaan ku hadlayo kayfiyaadki iyo sifaadki iyo hay-aadkan ulaba imanaya xajka umuurtiisii bay kaga mid yihiin waana manaasigtiinii laydinka doonayay inaad laba timaadaan ee iga qaata iga aqbala xafida oo ku camalfala dadkana bara marka xadiidkani wuxuu leeyahay sheekho asal weyn buu u yahay xagga manaasigta xajkoodee umuuri waa umuuraha tawqiifiya maha ruuxu inuu odhanayo in xajkii baan tegay oo sidan doonaan u soconaya iyo waktigan doonaan wixii aan iskaba samaynaya iyo sidan doona taas maaha taasi hawo la raacay noqonaysa arrinkii waxa weeye waxbaa layna faray rasuulkii ilaahayna waa inoo caddeeyey marka in dariiqii la raaco weeye wixii kaloo dhamiba ee kabood taas oo kale laga boodayo ruuxu si uu doona u yeelayo aanu waqtigii rasuulkii ilaahay iyo si uu la yeelay iyo wixii uu sameeyey aanu ilaalinayn ee hawadiisa ay tahay iyadoona daruuri waxaas waa itibaac hawa ayay noqonaysaa bal markaa waxa ay tahay oo wuxuu leeyahay asal cadimu u yahay manaasigta xajka sida xadiidkii kale ahaa salluu kamaa ra'aytumuunii usalli uu asal ugu yahay xagga salaada markaa ficil kastoo rasuulka ilaahay la yimi qowl kastoo uu markaa xajkiisa gudashadiisii uu kuba hadlayay hay-adii iyo dee kayfiyaadkii uu waxulaba imanayay awqaadihii iyo waxyaalahaas oo dhamiba waxay soo wada gelayaan umuurahan ah lita'khuduu manaasikakum iyo umuurtii xajkaa layna faray soo gelayaanoo arrinku waa in la ilaaliyo ruuxu waxyaalahaasna u baraarugo rasuulka ilaahayna uu kuba daydo wixii bal inta karaankiisaa taasba ayaa xadiidkan macnihiisu litaakhuduu canii manaasikakum arrintan kale rasuulka ilaahay yihi lacali laa xuj bacda xajati haadihi waxay waa tan xajatulwadaacba lagu magacaabay rasuulka ilaahay dadkuu sii sagootiyey tan umayhayna umuuro kale uu laba yimi oo laga dareemayo rasuulka ilaahay tawdiiciisaas baa jirta xajatulwadaac waha wixii loogu magacaabay marka waa dee dareensiin iyaga uu dareensiinayo wafaadkiisii inuu dhowaaday markaa taasi koladii wafaadkiisi dhow yahay war iminka ay ag joogtaan weeye imakaa aan wax idiin sheegi karaya iga qaadan kartaana imika iga qaata waayo berri hadday dee geeridaydu timaado khalaas fursadaas iyo markaa taasi way dee meeshii bay kaba baxaysaa waa boorin uu ku boorinayo inay ihtimaamaan qaadasho isaga wax laga qaato fursadan imika ay haystaan ee xagga mulaasamadiisa iyo waxbarashaday wax kaba baranayeenna inaanay dayicin ee inay u degdegaan de xajatulwadaacna waa tii looguma magacaabeyn وxadثnي سلمة بن شhبيب qال xadثna الحسن بن عyن qال xadثna معqل عن زaيد بن أbي أmayسة عن يحyى بن حuseين عan jadة أم الحuseين bal inta يحyى بن حusein ka horeysa waa dadaynu soo araragnay زayd بن أbي mayسة waa nin ثiq oo xataa مqadimadii baan soo haynay xataa isagoo waxaynu soo aragnay مqadimadii lahaa walaalka yaحya waxbaa ka warinay beenaalo weeyaan hadal saasana dee inkii ka dambeysayna isagoo wax warinaya ayaynu soo aragna oo nin ثiqa ah weeyo atbaacu taabiciintii kaa mid a yaxya bnu xusein iyo ayaydii umulxusein kollay imika ay noogu horeysa kolley casharka intan ku jirana xadiid kale yeelan xadiida saddexaadna waa jiraa waxay labadoodu kitaabka ku leeyihinna waa saddexdaa xadiis oo kan imika aan hayno bal dee duruqdiisuna waa xadiid keliya uun iyo mid isaguna halkan xalqiga iyo inooguba imanaya oo iyaduna taas iyo mid dambe saddexaas bay ku leeyihin yaxya bnu xuseinna waa nin taabiciya oo reer axmedsa qoladii dee jaliil ibnu cabdilaahiya weeye in ayaydiina xuseynkan loogu kunyada umulxusein la yidhi waaba aabihii oo xuseynkan bay dhashay isaga dhalay ayay dhasho saasaa iyada loogu kunyooday umulxusein binti isxaaq baa la yidhaaho alaxmasiya waana saxaabiyadoo dee iyadaa rasuulka ilaahay maalintaa la xajtay weeye oo xajkaasiay la joogtay axaadiisna labadooduba markaa wasan bay axaadiistoodu tahay isaguna waa nin siqaam markaa qaala wuxuu yidhi yaxyaa odhanaya samictuhaa uma alxusein oo ayeydaya ayaan maqlay taquulu xaal ay ku qowlayso xajajtu maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam xajata alwadaaci xajajtu waan xajay maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi maciisa xajata alwadaaci baan la xajay fa ra'aytuhu waan arkay xiina waqtigii ramaa uu tuurtay jamrata alcaqabati wansarafa uu ka tegay ee uu ka gadoomay walxaal huwa calaa raaxilati isagoo dee waxa weeyaan raaxiladiisii ku sugan baan arkay wa macahu maciisana uu yahay bilaalu bilaal iyo wa usaamatu bilaal iyo usaama ay la socdaan axaduhumaa midkood yaquudu bihi uu ku hogaaminayo raaxilatu hogaanku hayay bilaal baan u hase riwaayo xadiis noo caddaysay walaakharu ka kalena raaficun uu kor yeelayo tawbahu maradiisa calaa ra'si rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay madaxi min ashamsi yudiluhu isagoo uga hadhaynaya yudiluhu min ashamsi cadceed ugaba hadhaynaya qaalat waxay tidhi faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam waa khudbeeyeyo waa maalintii yowmunaxri wuxuu yihi qowlan kasiiran hadal badan oo dee waaba kaas litaakhuduu canii manaasikakum iyo kuwaas iyo umuurtan ay barhkood inoo soo xafiday iyo wixii khudbadii uu maalintaa kuba khudbeeyey sheegaysaa hadal badan buu yihi uma samictu hadal badan oo dee waxyaala uu dadkii ugu caddaynaya ayuu yidhi uma samictu waan maqlay yaquul xaaluu ku qowlayo in umira amir haddii laydinka yeelo calaykum korkiina cabdun addoon mujadacun xubna googo-ano iyadoo sankiisa iyo dhigiisii ay googo-an yihiinba oo ujeeddadu isagoo marka horeba addoona oo xaaladiisuba ay taa tahay dee addoon xooloo kale loola tacaamulayo uu yahay weliba uu kusii jirto xaalo kale nafsi kale oo inaanu dee isagu marka la eego acdaadiisii aanay dhammayno sankii la gooyo dhagihii ay go-an yihiin oo taasoo kale xasibtuhaa waxaan u malayn qaalat inay tidhi aswadu oo xadiiska ay ku dartay oo madow kaasoo laakiin yaquudukum idinku hogaaminaya bikitaab illaahi tacaala kitaabka ilaahay fasmacuu lahu adeeco maqla oo adeeca isagoo rasuulka ilaahay taa yidhi ayaan maqlay bay tidhi bal xadiidkeedan dariiqeedana waa xadiidkii una horta dariiqan sii raacin intaynaan xadiidka kusoo noqon وxdثnي أحمد بن حنbل qال xdثna محمد بن سلمة عن أbي عبدالرحيم عن أbي عبدالرحيم عن زيد بن أbي unaysة عن يحيى بن الحuسين عن أم الحuسين جدته qالت waxay tihi أم الحuسين xajجت waan xajay معa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم xaجة الوداع فرأيت waxaan arkay أسامة وبiلاaلا أسامة iyo بiلاal baan arkay وأحadهmaa والxاal أحadهmaa mid ahaani aakid bkhidaami naaqati nabiyi salى اllahu عalيه waslm bilaal buu ahaa baanan nidhi uu hayo rasuulki ilaahay hashiisii hogaankeedii uu hayuu hogaaminaya hash wاlaakharu ka kalena waa usaame raaficun uu kor yeelayo hawbahu maradiisa yasturuhu xaal uu ka asturayo waqti kulol bay ahaydee min alxar kulaylkii dee waana barqe eh kulaylka uu kaba asturayo cadceedii ugaba harhaynayo xataa ramaa ilaa uu tuurtay rasuulki ilaahay saasay arrintu ahayd jamrat alcaqabati ilaa uu ka tuurtay jamradii jamrat alcaqaba qaala muslimun muslim baa wuxuu yidhi imaamka waa maanta muslim ibn اlxajaaj waa musanifkii kitaabkan laakiin raawigi u noo caddaynayaa wasmu abi cabdiraxiimin waa kan oo can abi cabdiraxiim can zayd bni abi unaysata baa sanadka inoogu sugnaa ninkan cabdالرaحيم la yidhaha ama abu cabdالرaحيم la yidhaha magaciisu khالد بن أbي يزيد khالد بن أbي يزيد baa la yidhaha wahuwa khal محamed بن سلمة محamed بن سلمha xadiidka ka wariyey abtigii weeye rawaa canhu isaga waxa wax ka wariyey marka la eego khالد بن أbي يزيد ama abu cabdالرaحيم wakiic وxajaaج الأcwar wakiiciyo xajaaج ibn mحamed alacwar iyabaa dadkii wax ka wariyay kaba mid ahaa ee maantana ninkan uu abtigayahe marka abu cabdiraxiim waa kan isagu waxa weeye waxa weeye markaa isagu sanadka abu cabdiraxiim maxamed ibn salmana waa kan kaba warinaya bal xagga marka la eego horta labada nin dee iyadna hore umaynaan soo marin labadoodu ninkaa hore adigu waa dee atbaacu taabiciintii unbay labadooduba adigu ay yihiinba moxamed ibnu salamana waaba nin isaguna taasaco waa ninkaa imaam axmed oo dee adigu dabaqadii ugu dambeysay atbaacu taabiciinta waana nin hiqa isagu faadil ahaay oo mudnaayoo qiimo badnaa ayuu ahaa moxamed ibnu salamat ibnu cabdillaahi baa la yidhaahaa kolley mawaalidii buu kaba mid yahay kolley xaafid ibnu xajar kitaabkiisa taadiibu taadiib oo kale waxaa dhacay isagoo kitaab uu qaaliban waxyaalahan marka la eego xagga cadadka ruwaadda ay wariyeenoo zuhre uu kuba magacaabuu kaba soo naqlaya nin hore malaa kitaab uu leeyahay si wuxuu labiyo toban xadiid iyo ayuu kitaabka ku leeyahay walow barhkood ay leeyihin dee baraamijtan imaka la diyaariye ee kolkood dee magacii marka la saaro riwaay meelihii uu ku jiray soo saaraysoo kale barnaamijta xadiidka malaa barnaamijkan sakri oo kale kaas isaga si wuxuu halkan uu ku leeyahay barnaamijka ay ku sugnayd oo bal masalo dee kollay malaa taxriir isaga baahan xaafidna laakiin kitaabkaasuu kaba soo naqlinayay barhkood baabale malaa kollay taas kitaabkaa she nadar baa kuba sugane waa tan ninkan kale isaga abtigii ahna ee abu cabdiraxiim la yidhaaho abtigii ahna isaguna waa dadkii atbaacu taabiciintii ama saadisuu kaba mid noqonaya waana nin isagu bal matalan kolley isaguna xadiidkan un kitaabkeenna kuba leh taasi iyadu waa mid xaggan kale xadiidka bal arrinka inoogu sugan waa rasuulki ilaahay jamratulcaqaba inuu tuurto taa waan soo ogaanay maxaa kaloo xadiidka inoogu sugan maalintaa uu jamrada tuuranayay in loo hadhaynayo rasuulkii ilaahay oo saxaabadii la socotay mid kaba midi mare uu dushiisa dee malaha waran iyo adu wax dheer intuu kuba qabtay rasuulka ilaahay cadcedda ugaba hadhaynayay taasba wey laakiin laba lafti baynu soo aragno riwaayada hore maxaa inoogu sugan fara'aytuhu xiina ramaa jamrat alcaqaba waa markii uu tuurtay jamrat alcaqaba wansarafa uu meeshii ka dhaqaaqay iyadoo labadan saxaabi midna uu garhka hayo hashi ama uu hogaaminayo midna uu hadhaynayo laftiga dambe iyo riwaayad dambana maxaa kuba sugan waxaan arkay usaamata wa bilaalan wa axaduhumaa aakhidu bikhidaami naaqati nabiy واآخر صلى الله عليه وسلم والآخر rاaفع ثوبه يsر من الحر حتىa rmى oo si markii hore ah taasay way usoo hadhaynayeen ilaa uu rasuulkii ilaahay jamradii kaba tuuranayay taa horena waa markiu kaba tegay kolley waxaan leenahay labada lafti malaa san dambana ruwaada bar aan mslim ahayn way ku wariyeen xataa rama jamrat اlcaqabe wax tanaafi oo meeshii ka dhexeeyaa ma jirto dee intii uu kusoo socday ilaa uu ka tuuranayeyna way u hadhaynayeen markuu meeshii ka dhaqaaqayna iyadna way u hadhaynayeen oo labada xaalaba maaha uun sida laftiga hore keenayo markuu ka dhaqaaqay ee uu dhammaystay jamrada tuurashadeedii inay bilaabeen inay cadceedda uga hadheeyaane waa kan oo markii hore socodkan ama markaa dee meeshii iyadana idlaalkan ama tadliilkani waa jiray ilaa uu kaba tuuranaya iyo markii uu laabmo bal taas maan labada lafti isugu geynaynaa waana xadiid keliya uunba taas arrinta markaa xadiidka dee bal iyada iyadana inoogu suganaanaysaa waxa ay tahay ruuxii muxrimka ahaa waa ixraaman yahay in hadduu dee waa tii aynu soo marray mar wax inaanu hagoogan ahayn ama maradan dee tii burnuska laguma magacaabay cumaamadii koofiyadii waxaasoo dhan ba inaanu qaadan ahayn e laakiin dee haddii ama gaadhigan uu ku jiro oo kale aqalkii iyo khaymadii uu gelayay dallaayad uu sito wax adigu saasa uu cadceedii isaga dhigo ama uu masalan taas oo kale inaan wax ba'sioo ku sugani jirin hadduu wax fuushan yahay iyo haddii uu degan yahayba kollayna waa sida jamaahiir alculamaa yidhahan de wadna kan xadiidkan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh haddii arrintu ay ka bilaabantay markuu tuurtay dabadeedun waxaaba la odhan lahaa asbaabtii taxallulku markaa bilaabay laakiin laftigan dambe xataa raba jamr alcaqaba intii aanu tuuranba in tadliilkana ama uu jiray waatay inoo faa'iideynayso adugu kolley aimada qaarkood sida malik iyo axmed iyo baa laga soo naqliyaa in in aanay u banaanayn arrinka caynkaas oo kale oo ah kolley xaajigu waa kaa inuu cadcadiiba dee uu baxo oo haddii uu taa sameeyana fidya inay laasimayso barhkoodna inaanay fidya laasimahayn adugu waa marka la eego khaymadii iyo waxaa iyagu guud ahaan khilaaf ma jiro way kuba ijmaacsan yihiin iyo saqafkiiye ee waxa weeyaan waaba sa isagoo wax fuushan maxmalkii ay berigaa hore qaadi jireen ama dallaayadii iyo waxaase hadalkooda soo gelaysa ama mararsan isugu hadheeye laakiin dee xadiidkii baan haynaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiidkii bal markaa taas waxaan leenahay wax ba'si kuma sugna ruuxna uu laba iman kara waqtiyadan dee imika sanadaha soo socda o dhan ee uu xaggaa geli doono dee kolley dadkii waabay kuba qasban yihin dallaayadiiya waxyaalahaas inay qaataan kolley waxyaalahay soo naqliyaan cumar bn khadaab oo kale oo markaa uu xajo inaanu xataa khaymadiiyo geli jirin waa lafti laakiin taasna wax nahyi kuma sugna waana ficilkii ibnu cumar oo kale iyana inuu nin maalin oo arkay intuu neefkii raaxiladiisii fuushan yahay isagoo muxrima waxaraystay ama dalaalimaysto waa de markaa raaxiladna uu fuushano uu ku yihi idxi liman axramta lahu cindan adu ixraamatay u banaan baxo macnaha iska qaada waxaan oo dee cadcad iyo waxyaalaha ubruslishamsi ujeedadu ahayd bal hadallo saas way jiraan lakin waxaan leenahay waxaasoo dhan de axaadiis marfuucana maaha nahyina meeshii kuma sugna rasuulka ilaahina waa kan la yima waa axjaaysa kolley hadal fiicanna nawtaa waa leeyahay hadalkan kale adigu bal matalan addoonkii oo kale iyana xadiidka inooguba sugan waxa weeyaan dadkii dee wulaatul amriga ahaa markaa welibana kitaabkii ilaahay dadkii aanay munkar far ahayn wax macsiya dadka aanay iyo dee wax baadila amr ahayn in la adeeco xataa dee yaanay lahaaniba sifadii marka horeba u saamaxaysay inay dadkaasi madax dadka u noqdaan oo xadiidka ta inoogu sugan addoonkii weliba addoon horta waa waxa dee kolkol wilaayad oo dhan waa tad xorriye ay u shardiyaan taasi waa nooc naqsi baa kuba sugnayd haddana naqsi kale waaba mujadac ladraaf waa xubnihiisaaba googo-an oo ruux saasa maaho waaba ruux hataa dee taas sanki iyo dhegihii ama xubnihiisii kaasoo kale haddii uu madax noqdo oo kitaabka ilahi idinku hogaaminayo khilaafkii iyo waxyaalahan iyo shaqo casri daaca kolley dhib badan bay leeyihin fitnada ka timaada un dee kolley fasaadka ka dhalanaya daacadiisa iyo ruuxa caynkaas oo dadkii madaxu noqda waxa ka xunun fasaadka kaba imanaya fawdada markaa kaba dhalanaysa adeecan weeye laakiin su-aal baa imaka halkan sheeku sooba dhigtay oo in kal haddii ay bal madaxdii ay shardi u ahayd xorriya ay shardi u ahayd addoonku waa waxaa la iibsanaya xoolo oo kale loo tacaamulay bal ay shardi u ahayd sebaabe masalan imaka halkan samcigiisa iyo daacadiisa isagii baa marka horeba xaaladiisu taatee las laysu faraya marka wuxuu leeyahay laba arrimood baa meesha adigu labada mid bay noqon inay tahay khaliifadii baaba ama ninkii madaxda ahaaba ruuxan acmaasha qaarkood uba dheray oo isagii markaa taa uba dhiibay taasi waa nooc wilaayadiisii halkaa ama mas-uuliyadiisii xilkiisii oo ay kuba ansaxayso iyo arrinta labaad oo dee maaha khaliifadii guud madaxdii guud maaha waa ruux caamila meel waaliba ka ah khaliifadii ama ninkii madaxda ahna uu meesha uba magacaabay arrin kale oo dee jirta ay culimmadu soo qaadaan waa taqalubkii waayo marka ay sheegayaan waxyaalahan ay dee baycadii ku guntanto dee baycadii ahlilxalli walcaqdi sax bay ahayd iyadoo ninkii ka horreeyey dee si abubakar yeelay cumar uu magacaabay taasoo kalena waaba dee dariiq bay ahaydba iyadana ay arrinkaasi kuba sugnaado haddii taqallub yimaado sida inqilaabyad iyo waxyaalahaasoo ninkii awood buu kulaba wareegay daacaad dee wixiina dee waa gacantiibuu ku wada dhigay hadhow haddii dee hor imaatinkaasi waxaasna fawdo kale iyo fitno kalea kaba dhalanaya iyadna axkaamtiisi way fulaysaa bay dhahaano marka ninkii addoonka hadday taasi dhacdaba de waa tan de waana taarikh ahaan haddaan eegnona way soo mareen caalamulislaam iyo nimankii mamaaligta la odhanaye ama albaxriya ha noqdeen ama kuwii alburjiya la odhanaye dee laba boqoloo sanadood ama in ka badan dee isbedbedelay ee kol dhulkaas ka wada talinaya masar iyo sham iyo ilaa xijaas iyo dhulkaa ka wada tali bal wax fiican ku lahaa xuruubtii saliibiyiinta iyo nimanka gaalada alla dagaalankood iyo jaaninkaasi waayo dad marka hore dagaal iyo wax loo soo qaatay bay ahayn dee asalkoodu addoommo ayuunbaabay ahaayeen kalley qisadii imaamkii weynaa cisudiin ibnu cabdisalaamna malaa dee waa wax iska mashhuura oo mar ku fatwooday dadkan oo dhami asalkooda waa mamaaligoo baytulmaalka leho wax ansaxaya caqdigooda iyo baycadooda iyo guurkooda iyo waxaas inaan u ansaxayno markii dambe wixii dhacayba ha dhaceyna ugu dambeyn ninkii dee suldaanka ahaayee ragganna ay dee tabac u ahaayeen ciidankay haysteen wixii bay haysteen markii dambe arrintii loo khuduucaye ay noqotay in nimankii laba iibiyo baytmaalkii la dhigayo markii dambe wadaaiftoodii iyo waxyaalaha iskaba haysanaya dee bayc almuliku ah kolley qiso shahire cizudiin ibn cabdisalaam wasan nin kaafur la odhanayo kama horreeyey kaafur lkhshidi oo masar iyo dhulkaa kaba telinaya isaga naftiisu dee nin boq wuxuu ahaa dhulkaa kaba telinay nin addoon u ahaa oo markii sayidkiisi dhintay iyo taas iyo meeshii un qabsaday oo waxyaalaha jiray oo taariikhdii soo maray marka hadday taas oo kale ay dhacdo dee arrintii waxa weya kol hadduu kitaabka ilaahay dadkii ku hogaaminaya in la adeeco saas baa xadiidkan imaka bal markaa iyada waxay iyadna inooguma sugan weya baabu istixbaabi kowni xasl dimaari biqadri xasl khadfi wuxuu u baabaysan yahay istixbaabi kowni xasal jimaari waa jimaartan alla tuuranayo ama quruuraxan lagu tuurayo jamaraadka ahaanshaha uu yahay biqadri xasal khadf waa dhagaxan yar ama quruuraxan yaree wax lagu finiino marka finiin la isticmaalayo waa wax dee farta madaxeeda kaba sii yarsa dee kaba yar duul iyo cardiba ugaba yar ama markood xabat albaaqila ay idhaahaan fuul oo kale ama saala adhi oo kale adu waa wax yar inuu qadarkeeda noqdo mid weyn la iska ilaaliyo hadhow dhici karta ruuxu kuba dhaca dakrayaba rasuulka ilaahayna waxaa buu yihi dee iska ilaaliya iska jira iyaakum walguluwa dadkii ka horreeyey guluwgaasa halaagay oo waxaa ku tuuraysaan kaas ha noqdo yaanu noqonin wax ka weyniyo taas bal haddaba taas istixbaabkeedii buu baabkeedii yahay وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت وحاركي النبي صلى الله عليه وسلم ورمى توري الجبرة جبرة بمثل حصل خدفي دوانتي أن صوم الرئيس ومرفال كاسو قاري وادي محصري لي كوا يسو قادو دكنا كوا سو كلا لها كاسو كلا كوا تورا أدبا لغح أما قرور حلميدا khadfiga iyo waktiga waxaa wax lagu finiino mid quruuraxa wax lagu finiino mid laba mida ayuu rasuulka ilaahay jabrada ku tuurtay kolley waa macnaha in hore usoo maray baabu bayaani waqti istixbaabi rami wuxuu u baabaysan yahay bal caddayntii waqtiga ay mustaxab tahay ama ku habboon in la tuurto jamrada jamrat alcaqaba imaka wadnaa iyo jamaraadkii kaleba waxadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana abu khalid ibn axmar wabnu idriis can ibni jurayji can abi zubayri can jaabirin qaala anahu qaal ramaa uu tuurtay rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam aljamrata jamradii ayuu xasayaadkii ku tuuray yowma naxri maalintii ciidu naxdriga ahayd waa jamrat lcaqaba oo keliya duxan waqti barqa ah waama bacdu intaa dabadeed oo wixii de amaa bacda dalika weeyaan oo dee adigu mudaafkii ama mudaaf ilehgii baa xadfan waana la niyeysan yahay waama bacdu intaa dabadeed waa wixii ka dambeeyey maalintaas waa kobiyo tobnaad labiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad faidaa zaalat ishamsu farama wuxuu tuurtay idaa zaalat ishamsu cadceedu markii ay suushay unbuu tuurtay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh وxadثna عlي بن khشhرb qال أخbarana عيسى qال أخbarana بن jurayجi qال أخbaranii أbو زbayr أنhu samعa jaaبir بن cabd للahi yqul kana النabiy slى الlه عalيه وsلم bmثl waa xadiidkii mid laba mida marka bal xadiidka ta inoogu sugani waxa weeyaan maalinta ciida waxaa dee waqtiga u fiicani waa waqtigaa barqada cadcadu intay soo baxda dabadeed in la tuurto ee ruuxii ilaashaday xajkii rasuulkii ilaahay siduu xajay oo kale ee musdalifo usoo hoydayna wakti kalaba ma soo gaari karo cadcedda horteed mina ma soo gaari karo kol hadduu musdalifo waagu ugu baryay oo uu halkaa kuma tukaday waa barqo ama dee subax hore un wuxuu soo gaadhaa cadceddoo soo baxdun buu soo gaadhaya waktigaa uu soo gaadhay buu tuuran rasuulka ilaahina barquu tuurtay waayo wuxuu ku raagay musdalifa ilaa ay cadceddu soo dhawaaneysay soo bixitaankeedu mashcaruxaraam buu joogay markii dambena si caadi uu soo socday barquu soo gaadhay haddaba adugu waa cadceed soo baxa ayaa dee mudan waktiga ugu fadli badan taasba weeye kolley shaaficiyada agteeda malaa qolooyin kalena way kuma waafaqsan yihiine waa dadka mutacajiriinta iyo bal hadduu ruuxu habeenka gelinkiisa dambe kaba soo socdo musdelifo kaba soo socdo habeenka gelinkiisa dambeba waa la tuuran karaa bay yidhaahaan laakiin way jiraan de aimada qaar qowle iyada waa beriga hortii lama tuuran karo kol haddii ay leeyihin maba ansaxayo barhkood wuxuu ruuxu isugu daariye maha masalo iyo waxa ay culimmadu isu khilaafsan yihiin naskiina uu ka duwan yahay oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markii uu habeennimadii soo diray ibnu cabaas iyo dad yaryaraa uu soo diray ayuu muxuu ku lahaa ubayniya laa tarmu ljamrata xataa tadluca shamsa waa iyagoo hadda uu soo diray oo aan mabiidkii soo dhaafay oo habeen gelinkiisii dambe soo daayey ayuu lahaa marka halkaa gaadhaan jamrada ha tuuranina ilaa ay cadcaddu soo baxdo taasi kolley istixbaab bay kaba dhigeeno waayo umu salama iyo kolley saan soo aragnay asma iyo cinda duluuc ilfajriya bay tuurteen waana kaa xadiidkii ibnu cumar markuu dadkiisa soo daayuu soo diro barhkood ay cinda duluuc ilfajri imanayeen kuna ay ka dambaynayeen marka ay soo gaadhana ay tuuranayeen bal waqtiyadaa dee dadkaa weliba ruqsada waa la tuuranaya wixii ka dambeeyana waqtiga cadceedsoo baxna waa tasii mudan xadiidkan uu rasuulka ilaahay ku yihi waa xadiidka saxiixe ibnu cabaas iyo uu ku lahaa jamrada ha tuuranina ilaa cadceedu soo baxda waana dadkii la soo daayana bal waxaan ka dhigaynaa waktigaa waa laga horreysan karaa bacda duluuc ilfajri way tuuran karaan istixbaabya laakiin kolle qabla duluuc ilfajri ee culimada oo kuba tegay jawaas iyo malaa xadiid umu salamo oo yar daahirkiisa taa laga fahmayey si waxay qabla markaa tuuratay fajri iyo umuuraha mooyaane bal dee umuurihii kaleen haynay waxay kadu way ka duwan yihiine bal ruuxu kolley xataa hadduu mutacajil yahay ama dadka may waxaan leeyahay dee mabiidka kaba yimi ee dadkaa dacafada uu laba socdo bal hayar dib dhigo kol kale duluuc ilfajri wax ka dambeeya tuurashadiisu ha noqoto taasun baa adugu bal masalan ama wixii ka dambeeya bacda zawaali shamsi weeye rasuulka ilaahi saasuu tuurtay saasay ahaydba way jiraan sadee cada iyo daawuusoo laga soo naqliyey qabla zawaal baa la tuuran karaa abu xaniifa oo laga soo naqliya maalinta dambe ee la guurayo ayaa qabla sala waa la tuuran karaa iminkana waxaad arkaysaa har iyo habeenba subax kastaba da tuuranayo moyde arrintusay tahe laakiin tan leenahay waxa weeyaan bal fatwada dee qolooyin ama yowma nafri ay kaba dhigeen sida isxaaq iyo abu xaniifa ama daawus iyo cadaa laga soo naqliyo qabla zawaalba oo laga yaabaa barhkoodna imaka duruuftan iyo cidhiidhgan badana jiray inay ugu fatwoodaan ee bal waxaan leenahay rasuulka ilaahay sunnihiisi waxa weeye bacda zawaali shamsi ruuxuna cidhiidhi kasta ha jiray hadduu istartiibiyo ha waqtigiisa ilaashado inay zawaalu shamsi bay bilaabmaysaa ilaa galab o dhan way u soconaysaa ilaa xataa hadday cadcaddu ka dhacdana uu sii tuuran karaa uu iska markaasoo casar dabadiyo tago dhulna fisunbuu tega ciiiri kasaaba haba jire laakiin dadka cajaladoodiia kolkol keenaysa dhibtan badan ee awqaada qaarkeed dhacda ee bal fayda zaarat shams weeye wixii ka dambeeya bacda zawaalun buu rasuulka ilaahay tuurtay baabu bayaani ana xasal jimaali sabcun tanna wuxuu u baabaysanyaha weli abwaabtii baan kuwa jirnaaye subxaantan waxa lagu tuuraya ama xasal jimaal ee jamaraadka lagu tuuraya waa mila xasal khadfi baan soo maray halkanna maxay tahay waa inay toddoba yihiin ujeeddadu toddoba mid mid loo tuurayo ayay yihiin tiiba xadiisya adigu walow idin hore usoo maray imika ramaha bisabci xasayaat waata idin soo marre laakiin waa xadiis ayna hore aynan usoo arag ayuu halkan inoo keenaya wuxuu ihi marka وxadثnي سلمة بن شhبيب qال xadثna الحسن بن عyان qال xadثna معqل وهو بن عubayd للh الجزري عن أbي الزبير عن جابr qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم الاستiجmاar twm اstijmaarku waa istinjadii dhagxani waxaa lagu istinjoonayay twm witri weeye waa witri hore intaa soogaan twm manaa ujeedadu waa fardi waa witri ahaan ورb الجimaari jimaarta oo la tuurtaana tawm iyadna witri weeye dee toddobaa lagu tuuraya toddobadna waa witri wasacyu bayna asafa walmarwati sacyiga safa iyo marwe dhexdooda la sacyaya tawon isaguna witri weeye waa toddoba isaguna wadawaafu dawaafkuna tawon waa witri isaguna toddobaa dawaafkuna yahay oo lagu wareega waida stajmara axadukum axadkiin hadduu jimaar iyo dhagxaan ama waxaa ku istinjoonayo faliyastajmir bitawin taasi asl alistijmaar waa tawin bay ahayd tanna waa ficilkii ruux ama cadadkii tirada uu ku istijoonaya waa witri oo bal markaa xaggan istijada markay noqoto horeynu usoo marre dee waa saddex haddii maxalkii uu ku nadiif noqdo saddexdaa wax dambe kuma kordhinayo haddii laakiin saddexu ku nadiif noqon waayo waa kordhinayaayo tii afraad hadduu ku nadiif noqdo witri inuu ka dhigo weeye walow dee taasi ay tahay man facala faqad axsan waman laa fala si rasuulka ilahi ba xadiidku kuba yihi markaa oo uu shan kaba dhigo haddii intaas inqa adugu manaa ujeeddadu haddii saddex ay meesha ku nadiifowdana iyadaa lagu kaaftoomaya marka wax la yskaga biinayo weeyaan biyo la isticmaalayn haddii laakiin saddexaanay ku nadiifoobin haddii waxay ku nadiif noqotay ay marka horeba witri ay tahay dee iyada wax kale laguma sii darayo haddii laakiin aanay witri aynu tiri isku buuxda ay tahay waxa fiican witri in lagaba dhigo ama shan ha noqoto ama toddoba masxa haba noqoto taasi waa mid ama umuurahan kale hadday tahay jamaraadka la tuurayo iyo sacyiga bayna asafa walmarwa iyo dawaafkii intaba waa toddoba toddoba oo tawigoon halkan waa witrigu waa toddoba toddobadaas weeye oo matalan toddoba xasayaata oo marmar dee midba mid la tuurayo kolba mid la tuurayo baabu tafdiil xalqa cala taqsir wa jawaasi taqsir kolley weli waqti baa inoo yar hadhay baabkuna waa xadka keliya una daahiro ee isla macnoo kolley laqba unuba baahan wuxuu baabaysan yahay xalqigii ama xiiritaankii la xiiranayay fadilitaankii laga fadilayo cala taqsir ee la gaabsado ruuxu hadduu nusug iyo u xiiranayo ixaar muxrim buu ahaa xaj ama cumro bal cumradii waxaynu soo marray hadduu mutamatic yahay inay fiicantahay taqsiirku si xajkii tima ay ugu hadhaan uu xiirtaa laakiin markuu cumro keliya yahay ama xaj uu u xiiranayo xalqigu inuu ka mudan yahay ka fadli badan yahay iyadoo timii la gaabsado taas buu baabkeedii yahay iyo wajawaasa taqsiir haddana laysuma diidaye ruuxu hadduu gaabsado uun iyadna taasi inay u banaan tahay waa axaadiiatay nooguma iman وxadثna yaحya بن yaحyى ومحamed بن رمح qال أخbarna layس x وxadثna qتaybaة qال xadثna layس عن ناaفعn أن cabdاللahi qاaل xalqa رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilahi timiisi wa xeertay وxalqa ضاaئfaة min أصxaabihi koox أصxaabtiisii kamid ahaydna way xeerteen وqasra bacضهm barhkood iyagu way gaabsadeen barhkood baa xudaybiya halkan kaba dhiga de xajkiina lagaba dhig bal marka adigu waxaa dhacday buu leeyahay rasuulka ilaah isagu timihiisa wuu xiirtay daa'ifo kale oo saxaabadiisiina way xiirteen barhkoodna way gaabsadeen markaasa qaala cabdullaahi ba wuxuu yihi cabdullahi bni cumare ina rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala wuxuu yihi raxima allahu lmuxalliqiina ilaahay ha u naxariisto kuwaa timahooda xiiranaya maratan aw maratayn mar buu yihi ama laba goor uma qaala wuxuu yihi markii saddexaad ama markii labaad walmuqasiriina kolley markii afraad bay saddex goor butaaro ku celi sida riwaayaadka dambe bay nooguba iman allaha u naxariista kuwaa timahooda iyagu gaabsanayana taas buu yihi bal iyadoo duruqda xadiidku ay noo socon doonto waxa weeye axaadiidka inoo iman doonta waa rasuulka ilaah u duceeyey kuwii muxalliqiintaa saddex goor muqasiriintiina mar buu u duceeyey taasi waxay daliil u tahay wuxuu baabka u baabaystay oo ah horta labaduba inay bannaan yihiin oo ruuxu mid ku gaabsan karo taas xalqigii ama taqsiirkii iyo inuu waxa fadliga badan yahay xalqiga intaasaa inoogaba sugan taasba weeye culimadna way ku ijmacsan yihin xaqigu inuu ka fadli badan yahay taqsiirka taqsiirkuna ruuxa uu kaba gudayo bal taasba weeye lakiin halkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu wadaaba de xalqiga taqsiirka manusib waa min manaasigta iyo taa waan soo maro kolley dee caamatu ahlicilmi aqaal kooban mooyaane waa nusug manaasigta xajka kaba mida ama cumradii buu noqonaya xeerashadan acmaashii buu gelaya ama barhkoodna dee waa tuni waajib ay ka dhigaan barhna rukni ay kaba dhigaanba bal taasba weeye lakiin hadal buu sheekhu halka dhigtay ah waxa ugu yeeray ruuxa ka gudaya xalqi iyo taqsiir cinda shaafici halaata shacaraat ujeedada waxa weeye hadduu ruuxu saddex timood uu xiirto uu xiirtay baa la odhan oo xeerashadii way ka gudi hadduu saddex timood oo madaxa xuduudiisii ku sugan uu gaabiyana waa gaabiyey bal taasi waa san imika shaaficiyo qowlkii wuxuu kasoo noqonaya abu xaniifa afar meelood marka madaxa loo qaybiyo meel xiirasho xiiritaankeed qadacii baabay noqona ama gaabinteed ayaa xalqi ama tafsiir noqonaysa in abu yuusuf uu misfaraas kasoo naqliyay imaam malik iyo axmedna wuxuu kasoo noqonayaa madaxa intiisa badan baa xalqigu noqon ama tafsiirku noqon walow imaam malik hore soo naqlayo inuu yihi madaxa dhammaantiie laakiin wuxuu soo naqlinaya maxay ku ijmacsan yihiin waxaa fadli badan in dhammaan la wada xiira ama dhammaan la wada gaabiya bal waxaan leenahay kolley xiirasho malaa saddex timood oo la gooyo ruuxu uu xeertay cidna ma odhanayso corfi ahaan saddex timood oo la gaabiyana way noqonaysa laakiin ruux hadduu timi gaabsanayana adraaftii oo dhan ha ka wada gaabiyo taas baa gaabin timi uu gaabsaday la odhanaya waana sii dhacday ciddii gaabsanaysay haddii uu xiiranayana waana saa fadliga badanee madaxoo dhan oo la wada xiiro ayuunbaa xalqigii noqonaya bal dee iyadoo inna la xiiro inna lagama tago qadacii manhiga ahaa ee laysu diiday ayaabuu noqonayaa bal waxaan leenahay kolley madhabku taa haba ahaado culimadii kalena waa kuwana way ka duwan yihiin walow iyaguba ay tafaawud meeshii jiro laakiin xalqi maxaa la yidhaha muxuu rasuulka ilaah yeelay ama wada xiirasho ama wada gaabsasho laakiin saddex timood oo la gooyey ee kolley si taqsiir loogu magacaabaya ma xalqi aad bay u yar dheer tahay bal waxaana uu leeyahay waxaa xalqiga uu uga fadli batay tafsiirka xagga cibaadadii iyo tadalulkii ayuu kuba xeel dheer yahay ruuxan timii gaabsanayaana weli wax ziine ah wuxuu leeyahay quruxa ha ku hadho oo kale kana quruxdii buu ilaahay daraaddii uga wada tegey kana wuxuu timihiisii oo waa jaanibkan oo xaajigiina waxaa la amray tarku ziina kani waa ka wada tegey kana inaa waxa ku yar sugan bal wax la had baa ku yar sugan oo ziinadii waxay ku baaqi noqoto inay timihi ziinay ahaayeenoo san baa keentay inuu xagga tadalulka iyo khuduuca iyo dee cibaadadii uga markaa uga xeel dheer yahay xalqigu taqsiirkii walow labaduba ay wada bannaan yihiin weli axaadiis haddaba wixii ka dambeeya waxay noo socon laqbada axaadiisa waxadisna yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maliki can naaficin can cabdillahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala allahuma arxam ilmuxalliqiina qaaluu waxay idhaheen walmuqasiriina ya rasuulla macnaa iyagana ku dar weeye waa iyagoo u laqinaya rasuulka ilaahay inuu ku cadfo tanna uu yidhah walmuqasiriina qaala allahuma arxam ilmuxalliqiina qaaluu walmuqasiriina ya rasuula اllahi qaala markii dambe uu yihi walmuqasiriina أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا بن نمير عبارة فيرصدة عبارة إمك mala meelo hore aynan kusoo aragnaa suurtagal adigu laakiin waa cibaaro imika inagu cusub maxaa kitaabkii dhacay أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج مسلم بن الحجاج waa sheekay kitaabka lahaa مسلم baa leh markaa ninkan ibrahim l ibrahim bn moxamed waa nin ka dambeeya muslim waxaan filayaana duruustii berigii aan kitaabka muqadimada ugaba dhignay almadkal aan kaba cabirnay dhowrka cajaladood qaatay intaynaan bilaabin waa kusoo darray arrintan oo waxaa jirta ninkan abu isxaaq ibrahim bn moxamed waa raawigii kitaabkaba muslim inooga wariyey riwaayadiisuna marka la eego waa riwaayadii mashaariqadii ay aada u shuhrowdee kitaabkaba laynoo soo naqliyey weeye ee tilmiidkii muslim ahaa haddaba isaga wuxuu leeyahay saddex meelood oo fawt ama ay kaba cabiraan culimada oo dhaafay ujeeddadu kitaabka intiisa badan muslim buu kaba maqlaye laakiin meelo dhaafay oo ama uu muslim wijaado kaga wariyo waa dee khadkiisii ama ijaazo kaga wariyaa jirta meeshaa meeshii ugu horreysay waa halkan aan joogno oo xadiidkan imika ayay ka bilaabmaysaa raqamkan kolley way socon doontaa dee culimadii hore ilaa sideed waraaqood iyo safxo iyobay ku dabdinayeen imika dhib ma laho intaynu xaj ku jirno haddii imika xadiidkan raqamkiisu uu yahay ba raqamkiisa inoo bilaabmay sida kun iyo saddex boqol iyo kow waa kun iyo saddex boqol iyo kob iyo afartan waa afartan xadiid intaas baa fawaadkiisa ah intaa can buu ku warinaya halku marka kale xadaanaa muslimu ka lahaa ee ususha sida kuma sugnayd inagama tegayna uguma sugnayn ama akhbarana waa sanoo kale can muslimin bu ihi sababtu maaha samaac ma jiro fawaad baa jirtay waana qadarkaa kooban ee afartemeeyaha xadiisa qadar kalaa jirto iyaguna intan ku dhow dhow ama kaba yar oo iyaduna meel kale kuba iman qadarka ugu badanna waa kitaabu marka waa wasiye iyobay taasi hore way kasoo horeysaa kitaabulimaare marka la gaadho qadar boqol xadiid kuba dhow ama sagaashameeye xadiid ku dhow markaa barhkood san oo kale ay ku cadday imika halka halkan xigi doonta ina ishaara xataa maxamed fuad cabdilbaqi muu sheegin nusqooyinkiisa muu ishaarin ee qolooyinka shuraaxdu haba caddeeyeen halkaa kalena ee bal waxaan leenahay imika halkan abu isxaaq ibrahim ibnu moxamed ibnu sufyaan iyadoo meelo dhowroo kitaabkana ay dhacday isagoo sanad labaad oo xadiidka kuba warinayo on ka muslim ahayn ay mutunta meelo qaarkood raacday meel waan soo maray meelana way noo dambeeyeen insha allahu tacaala bal taas waayo waa raawigii kitaabke tanna waa fawaadkiisa halkii ugu horreysay xajna intaynaan kaba bixin ayaa fawaadkani dhammaanaya ama qadarkani dhammaanaya قال مسلم baa yihi xdثna بن نmayr qال xdثna abي qال xdثna عbayd للh بن cمر عن نافع عن بن cمر أنa رsuul الlahi صلى الlه عليه وسلم qال رحم الlه المحلقينa qalوا والمqصرينa ya رsuul الlahi qال رحم الlه المحلقينa qalوا والمqصرينa ya رsuul الlahi qال رحم الlه المحلقينa qalوا والمqصرينa ya رsuل ugu dambayn buu yihi markii afraad والمqصرينa kuwaasna allah uنaxariista وxdثna بن المثنى qال xdثna cبدالوهاaب قال xdثna عbaydاللahi بhda الاسناaد وqال في الxadيiث فلama kanت الرaaبcaة markii afraad markay ahaatay ayuu qaala yihi rasuulki ilaahay صلaوaaت الlahi وaلسلام عaليه والمqصريiنa xdثna aبوبكر بن أbي شhيبة وزهير بن حرب وبن نمyر وأbو كرyب جميعا عن بن فضyل qال زهير xdثna محمد بن فضyل qال xdثna cماaرة waa ina cmayرka idin soo نqaanay marar badan عن أbي زرعة waa inaa de jرير بن cabداللahi awow ahaa magaciisa ay dhaheen barhkood harin barna waa kunyadan عن أbي هريرaةa qال أنه qاaل qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم اللهمa اغفir للمحلقينa qalوا ya رsuul الlahi وللمqصرينa معنaa way u laqinayaan cadfi talqinayaan bal saasa dheh oo raaci iyagana u ducee qاla اللهمa اغفir للمحلقينa qalوا ya رsuul الlahi وللمqصرينa qاla اللهمa اغفir للمحلقينa qalوا ya رsuul الlahi وللمqصرينa markii afraad saddex goor markuu u duceeyey waa fadliga iyo تfضilka xalqiga calى التqصيr ayuu markii afraad yihi وللمqصرينa وxdثnي أmyة بن بsطاm qال xdثna يزيد بن زريع qال xdثna روح عن العلاء عن أbيه عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى xadيiث أbي زرعة عن أbي هريرة xdثna أبوبكر بن أbي شhيبة qال xdثna وkيع وأbو داود الطyالسي عن شعبة عن يحyى بن الxuseين waa xadiidkii labaadeen sheegaynay yaxya بن الxuseين ayaydii uu kaba warinayay mid horena waataynu soo aragnay mid un baa markaa dambaynayo kitaabka عan يaحyى بن الxuseين عan jadتهi أنaha samicت النaبiy صلى الله عليه وسلم في xajaة الwadاaع dhaca isagoo duceeyey lilمحaliqiina ثaلاثa kuwa xeeranaya timahooda ama timahooda xeeraya u duceeye saddex goor walilmuqasiriina maratan kuwa timaa gaabsanayana mar u duceeyey walam yaqul wakiicun isagu riwaayadiisa kuma odhan abu da-uud baa san yidhi fii xajati lwadaaci ee rasuulka ilaahay intaa maqashay lakiin de waa taa aynu soo marnay xajat lwadaaci inay la xajtay waa taa jamrada markii uu tuuranayana ag joogtayba وxdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna يعqوب وهو بن عبدالرحمن القاriي xا وxdثna qتaybة qال xdثna xاaتم يعني بن إسماعيل كiلاahma عن موسى بن cقبة عن نافع عن بن cمر أنa رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم xلق رأسه madaxiisa waa xiiray oo dee nin baa u xiirayey ah في xajaة الwadاaع xajkii xajaة الwadاع الله سبحaنه وتaعالى عlم سبحaaنك اللهma وبحمdika أشهد أن لا إله إلا أنت استغفirka وأتوب إليك